kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha lixdan iyo afar kulan kadib waxaa dalka baraaziil isku soo macsalaameeyey labiyo soddonkii dale ka soo qayb galay koobka kubadda cagta adduunka oo soo bilowday labiyo tobankii bishii juun soona idlaaday saddex iyo tobankii bishan julaay waxaana koobka maanta berliin ugu dabaaldegaya jarmalka oo meesi argentiina badda biyo ka cabsiiyey kulamadii koobka ayaa lagu ciyaaray labiyo toban garoon oo ku yaalay labiyo toban magaalo oo dalka baraaziil ah goolkii ugu horreeyey waxaa dhaliyey ciyaaryahan marcelo uu difaaca uga ciyaarayay baraaziil waxa uuna ahaa gool otoreeto ah oo uu iska dhaliyey goolkaasi ayaa sidoo kale ahaa kii ugu horreeyey taariikhda ay baraaziil isaga dhaliso ciyaaraha koobka adduunka guud ahaan boqol toddobaatan iyo hal gool ayaa la dheliyey intii uu koob ku socday waxaana tiradaasi ay la mid tahay tii ugu badnayd taariikhda koobka adduunka oo la dheliyey sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeedii goolashii ugu badnaa ee la dhaliyo hal ciyaar ee koobkan ayaa waxaa dhaliyey dalka jarmalka oo toddoba gool shabaqa ku taabtay halka baraaziilna ahay dalkii laga dheliyey goolashii ugu badnaa oo toddoba gool ayaa lagu tumay goolashii ugu badnaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan hames rodriguez oo lix gool oo midrigooro ahayd uu dalkiisa colombiya u saxiixay dhalashada goolkii ugu qurxoonaa waxaa isku haysta ciyaartoyda van bersi tim kayhil iyo hames rodriguez oo ay dadweynuhu u codaynayaan kan ku guulaysta guud ahaan boqol siddeetan iyo toddoba ciyaaryahan ayaa loo taagay calaamadda digniinta ee jaallaha halka toban ciyaaryahan la siiyey calaamadda ganaaxa ee roosaha jaallihii ugu horreeyey ee koobkan adduunka ee sanadka labada kun afar iyo tobanka waxaa la siiyey ciyaaryahan naymar laacibka baraaziil nambarka buuxa u xirta maxi rodriguez oo u dhashay dalka urugwayna waxa uu nasiib u helay inuu noqdo ciyaartooygii ugu horreeyey ee roose loo taago labiyo soddonkii tababare ee waddamada ka soo qayb galay koobka adduunka ayaa labiyo toban ka mid ah shaqadooda ay waayeen iyagoo isugu jiray kuwa iscasilay kuwa la buriyey iyo kuwa shaqo kale qaatay waxaase ugu culus ragga shaqadooda waayey tababaraha baraaziil luis felipe sculeri oo noqday macallinkii mas-uulka ka ahaa guuldarradii ugu xumayd ee dalkiisa soo martay jarmalka ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee yurub ka socda oo koobka adduunka ku qaada ciidda qaaradda ameerika ciyaartooygii ugu wanaagsanaa waxay fiifa siisay inuu yahay messi walow inuu u qalmayey in kale ay doodi ka taagan tahay manuel nower ayaa waxa uu noqday goolhayihii ugu wanaagsanaa ee koobka hames rodriguez ayaa ku guulaystay kobihii dahabka waxa uuna dhaliyey lix gool bogbo oo faransiiska u ciyaarana waxa uu noqday ciyaartooygii ugu wanaagsanaa da'yartii koobka ka soo qayb gashay xulka qaranka ee colombiya waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa dalkii ugu akhlaaqda iyo ciyaarta wanaagsanaa haddaba abaalmarinada ay fiifa bixisay ma ahaayeen kuwa ay u qalmeen ciyaartooyda la siiyey mase jireen kuwa u qalmay oo la iska indhatiray su-aalaha ayaa waxaan u madhigay yaasiin caanoole iyo maxamed awowe oo ciyaaraha faalleeya yaasiin caanoole ayaa su-aasha ugu horraysa aan weydiiyey oo ahayd meesi ma u qalmay abaalmarinta ah inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka waa salaamata mascade ma u malaynayo inuu uqalmay ciyaaryahan messi laakiin messi waa ciyaaryahan aad iyo aad u wanaagsan laakiin world cupkan ciyaartooy ka fiican ayaa jirtay oo si fiican u dheeshay oo lix goolna oo qaarkood lix gool iyo shan gool leh marka waxaan umalaynayaa rodriguez oo colombia ka socdo number tobanka u watay kooxda colombia ninkaas ciyaartooygaasa uqalmay awow adigu sidee kula muuqatay ciyaaryahan messi abaalmarinta la siiyey ma u qalmay mise uma qalmin mise waa ciyaarto aad iyo aad u fiican adduunkana magac weyn ku leh balse inuu koobkan uu qaado xaq uma lahayn umana qalmin markan waa ciyaarto kale waxaa jira thomas muller oo shan goolna dhaliyey koobkii ugu qiimaha badnaa ama dagaalkan loo geliyana qaaday gurigiis la aaday marka ninkaasna waa la dhihi karaa uu qalmin waa tahay dabcan koobkan adduunka waxyaaba fara badan oo ama lama filaana ama cajiib ahaa ama dabcan uu koobabkii hore kaga duwanaa ayaa dhacay si guud haddaad u eegtaan maxaa laga bartay baad isleedihiin koobkii adduunka ee sanadkan yaasiin waxyaaba badan oo kusoo kordhay koobkaas sida arbitarayaasha oo isticmaalayaan xumbada oo lineka laga lagu sameynayo televisionada technologyga oo sida gol golline technologyga la isticmaalayo saddexda daqiiqo la istaajinaya ciyaarta hadday aad u kululeed oo oo resting period xilliga lanashashada la dhahayay marka waxyaaba badan aa jira hataa waxaa jira ciyaar wadamo badan oo cayaar wanaag aan looga barno cayaar wanaag soo bandhigay khaasatan aniga waxaan tilmaami karaa hadda nigeria o kale lama malaynayn inay kasoo baxayso groupka cayaar wanaagsanna waa soo bandhigta waxyaaba badan aa laga baran karay gool kabkan waxyaabahaasa kamid aha
maxamed a may waa sax weyaan an waxa aan uqadarsan waxaa koobkan laga bartay sanadkan in mataqaana hal xidig ama sida messi ama neymar ama iron robin inaan koobkan lagu qaadi karin in koobkan lagu qaadi karo koox ama tiam in lagu qaadi karo sida jarmal ku qaada ayaa laga barta sanadkan haddaan su-aashaan idin weydiiyo labadiinaba waddamadii africa kasoo qeyb galay koobkan kubadda cagta adduunka maxay ka qaadan karaan koobkan oo ay koobabka dambe la imaan karaan awow africa waxyaaba badan inay ka qaataan weyaan marka u horeyso inay intaysan koobkan imaan inay adaabteeda la yimaadaan inay cayaartooyda isqabsan waxaan aragnay inay garoonka dhexdiisa isku dagaalaan iyo markay dheelayaan inay wadankooda u dheelaan inay intaas ka bartaan ubaahan africa san u dheelamin shaksi shaksi yasin waa ku raacsanayo walaalkay laakiin mida kaleo aniga aan ku daraayo oo africa inay ka barata ah kooxaha kale ay wajihiin world cupkan waxaa kamid ah production lineka amaba qaybta soo saaridda cayaartooyda sanad walba waxaa arkaysaa wadamada kale inay cayaartooy yaryar oo firfircoon oo xiise gelinaya daawadayaasha kubadda cagta ee adduunka inay la yimaadaan marka africa waxaa umalaynaysaa sanad kasta inay soo celinayaan toban ama sideed world cup dheeshay oo kasii baxaya garoomada marka an waxaan jeclaan lahay dhalin yaryar oo oo africa inay soo baxdo oo matasho africa marka aniga ahaan waxaan isleeyahay dhinaca wax soo saarka oo cayaartooyda ay ku saabsan weliba dhinacaas in focuska la saaro oo diiradda la saaro xusuusta aan go-ynay dadka taageera ciyaaruhu ay kala hareen koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun afar iyo tobanka ayaa waxaa ugu horreeyay qaniyadii suwares uu ka tolay kayeliniga talyaaniga oo ay fiifa uga jawaabtay ganaax aad u culus oo ay eedeen urugway iyo kooxdiisii liverpool oo barcelona ka iibisay guuldarradii baraaziil ee jarmalka oo noqotay banmadow aan abid ka tirmaynin taariikhdooda kubadeed iyo bilowgii farsamada gollayn technology oo markii ugu horraysay ay fiifa dhaqangelisay maxamuud mascade v o a minnesota